subax wanaagsan maxaa cusub subax la mid ah akhbaarta ugu weyn ee aan kuu hayo waa in wasaaraddeena caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabeesha afar iyo labaatanka ilaa toddobiyo labaatanka oktoobar laba kun kow iyo labaatan sidee loo qabanayaa ololahan ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka banaadir iyo gobollada maamul goboleedyada degmooyin ka mid ah oo si gaar ah loo beegsanayo taariikhda afar iyo labaatanka ilaa toddobiyo labaatanka oktoobar laba kun kow iyo labaatan ugu horeyn wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta islamarkaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka halka tallaalbixiyaashana ay booqan doonaan guryaha xaafadaha xerooyinka barakacayaasha iyo daafaha gobolka banaadir iyo gobollada kale ee dalka islamarkaana siin doonaan tallaalka ka hortaga dabeesha carruurta da-dooda ka bilaabato dhalashada ilaa shanta sano xusuusnow dhammaan carruurta ka yar halka sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada sida jadwalkooda yahay iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha in ay u naafoobaan ama u dhintaanba adeegan dhammaan waa lacag la'aan
waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xanuunka boolyada ama dabeesha barnaamijka waxaa marti ku ah titoreysa duniya cismaan shire oo ku takhasustay nafaqeynta caruurta iyo weliba talaalka talaalka boolyada sidoo kalena waxa ay si gaara ugu takhasustay cudurkan loo yaqaano dabeesha ugu horeyn ee toreysa duniya cismaan shire waxaad kusoo dhawaataa barnaamijkan gaarka ah waa mahadsan tahay aada aada waa ku dhowahay cudurka dabeesha oo aan rabo inaan maanta ka hadlo ayaa ah cudur maaragtayeto lixda cudur uu ka mid yahay dilaaga ah ee ku dhaca caruurta yarka da-dooduna ay ka yartahay shanta sano waxaana sababa cudurkani virus viruskaas oo loo yaqaano bolio virus badanaa maadaama uu caruurta aadka ugu badan yahay sababaha keena ayaa waxaa ka mid ah difaaca ilmaha aad ayuu u yaryahay markii ay yaryihiin sidaa daraadeedna cudurka waxaa uu noqonayaa mid aada ugu nugnaado ilmaha yar waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo cudurkan bolioviruska uu sababaya viruska badanaa waxaa lagu kala qaadaa nadaafad daro nadaafad darada markaan ka hadlayo waxaa ka mid ah in ilmihii yaraa markaa ay taabtaan waxyaabo kamid ah sida infectionada ka dhalan kara maaragtay viruska sida saxaradii oona ilmihii si fiican iskaga dhaqin ama inay taabtaan waxyaabo la xiriira maaragtay wasaqdaas badanaana wuxuu isaga maraa ma uu ku dhacaa maaragtay to cunaha cunaha iyo marinka xidmaha waxayna keenaysaa markaas inuu gudbo oo markaa uu sababo maaragtay to cudurkii dabeysha boolyada cudurkani ma laha wax dawo ah laakiin wuxuu leeyahay kahortag kahortagaas ayaa wuxuu yahay maaragtayeto habka keliya markaa lagu maareyn karo cudurkani kahortaga markaan ka hadlayo waxaan kala jeedaa in qofkii la siiyo talaal talaalkaas oo ilmaha yar la rabo markasta in lala socdo talaalka wuxuu u kala baxayaa sida tan kuurada koowaad wuxuu qaadanayaa ilmaha labada bilood oo ugu horeyso afarta bilood markuu yahay kuurada kalena wuxuu qaadanayaa lix ilaa iyo sideed iyo toban bilood markuu ilmuhu yahay waxaa jira wax loo yaqaano afka qalaad busterka kaasoo asagana la siinayo afar sano ilaa iyo lix sano ilmaha markay jiraan cudurka dabeysha sida laga wada ogsoon yahay caalamka waa la cirib tiray laakiin weli wuxuu kusii dambeeyaa wadamada hadda soo kordhayo ama soo koraayo sida africa oo kale kiisaska anaga hadda aan ognahay badanaa oo hadda kusoo siyaada waxaa kamid a dalka nigeria oo la sheegay in mar hadda aan xoogaa laga joogo laga cirib tiray laakiin dib ugu soo laabtay cudurkii cudurkani wuxuu badanaa maaragtayeto sida wadamada horumare aada iskaga ilaaliyaan dadka safra safarka dadka safraya waxaa la ogsoon yahay inay cudurkii gudbin karaan maadaama cudurka uu yahay cudur la isku daaran karo qofba qofka uu kaga dhow yahay waxaan rabaayo kale dadweynaha inaan u sheego cudurkan dadka weyn kuma dhaco laakiin wuxuu ku dhacaa ilmaha yar ilmaha yarna waxaa la rabaa markii qof kasta uu yaryahay inuu qaato maarag talaalka si uusan cudurkana ugu noqonin maaragtay mid kusoo laabta noloshiisa cudurkan dabeysha waxaa la wada ogsoon yahay in uusan calaamo badan badan uusan muujinin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal laakiin hal bersanti uu markaa uu qofka dareemi karo halka bercent waxaa ka mid ah lablaba yar inuu dareemo cunto xumo ilmihii yaraa inuu dareemo laakiin waxaa la wada ogsoon yahay oo cilaaqaadka ama la leeyahay cudurkan waxaa ka mid ah inuu markaa sababo baralises ama maaragtayeto inuu qofkii ka dhigo maaragta naafo uu markaa ilmihii yaraa markaas ay curyaan noqdaan haddaba sidaad hore ugu soo sheegay cudurkani ma aha mid markaa oo dawo leh waa mid ka hortag leh kahortagaas oo keliya ayaa wuxuu yahay in qofkii la siiyo kahortaga kahortaga haddii aan waxniga taabto waxaa ka mid ah kahortaga loo yaqaano o b v oo ah in afka laga siiyo qofkii antipoliviruskii ka hortagaya maarata viruska iyo mid shot ah oo laga siinayo garabka ama lugta ilmaha yar sidaa daraaddeed waxaa kaloo rabaa inaan waxyaabo ka ogaado yaasan qaadan karin maaragtayeto vaksinkan ama talaalkan talaalkan waxaa qaadan karin dadka ay ka midka yihiin dadka alerjiyada qaba ama xasaasiyadda qaba waxaa kaloo la siin karin dadka xasaasiga ku ah kuuradan ama maaragtayeto talaalkan waxaa rabaayoo kale inaan wax ka taabto dadka xasaasiga ku ah antibioticada ay ka mid tahay streptomycinka iyo bolomaxin p-ga iyo midda loo yaqaano neomycinka lama siin karo sababto ayaa waxay tahay korkooda ayaa wuxuu noqonayaa xasaasi marka waxaan kula talin lahaa meel kasto ilmaha yar la baarayo ama la siinayo in la fiiriyo sensitivity test wax loo yaqaano oo la ogaanayo ilmihii inay allergy ku yihiin iyo in kale sidaa wada ogsoonaha wax calaamada ah ma muujinayaan in hooyada uurka leh ay qaadato wax dhibaato ah malaha way qaadan kartaa laakiin waxaa la rabaa in haweeneyda uurka leh aada looga taxadaro lanana fiiriyo bilaad grobiskooda ama dhiigagooda ama qaababka ay yihiin markastana waxaa la rabaa in lala socdo oo markaa la ogaado hooyada uurka leh si taxadar badan loogu muujiyo waxaa la ogsoon yahay oo kale dadka goobaha caafimaadka shaqeynaya iyagana maadaama ay ku dhex jiraan ama ay ka shaqeynayaan goobahaas in ayagan loo sameeyo maaragtay tastiyo la baaro waxaa dhici karto maadaama cudurka uu yahay contagious disease ama uu yahay infectious disease marka inuu fido si fudud ayay u dhici kartaa marka waa in dadka noocaas oo kale ah lala socdaa ayagina la baaraa waxaan rabaa inaan ka hadlo faa-iidada talaalkan uu leeyahay sida hore loo yiraahday ka hortaga waxa uu ka fiican yahay daweynta marka waxaan rabaa inaan bulshadeena u sheego intuusan kiiskanigu dhicin inaad ka bogataan ama aad qaadataan talaalka waayo talaalka wuxuu ku siinayaa life time kaaga noloshaada inta ka dhiman inaa welwel aadan ka qabin cunugii yaraa asagana maaragtay ta aad u faa-iideysid oo markaa cudurkii uusan si fudud ah u qaadin bulsho ahaan waa wada ogsoonahay bey-adda maanta aan ku noolnahay wadan ahaan nadaafad ahaan inaysan ahayn boqolkiiba boqol la rabo ilmaha yari bey-adaha siwijyada ama meelaha musqulaha ah cudurka aada ayuu uga dhashaa sidaa daraadeed maadaama dadka aysan ku nooleen waxa aan u naqaano nololshii maaragtaye to nolol maaragtaye noloyaasha kale caalamka ka duwan oo ah in wadankii uu biidigaan leeyahay in marka isqulihii marka badanaa iska furfuran yihiin ilmihii yaraa iska geli karaan marka waxaan tala ahaan usoo jeedinayaa in cudurkani maaragta halista ah ee dilaaga ah even caruurta wuu dilaa haddii aan dawo aysan talaal aysan helin wuu dilaa marka in laga maaragtay foojignaado oo bulsho ahaan la ogaado waxaan si qaasatan oo la hadlayaa hooyooyinka ilmaha yar marka ay dhalaan inay talaalka si joogta u siiyaan si markaas ilmahooda uga ilaaliyaan cudurkan halista ah ee dilaaga ah waxaa kale oon rabaa inaan ka hadlo ilmaha yar waxaa lagu arkayaa markii uu ku dhaco cudurkan jirkooda oo noqonaya mid maaragta aad dhiminisht waa oo caatooba waxaa lagu arkayaa cudur kaloo loo yaqaano menegitiska ah oo isagana ah xurub yar oo saaran oo xajiimoonaya oo markaa inflammation ama caabuq bixinaya marka kaasna waxaad dareemi karta haddii ilmihii ay ku dhacdo inay ilmihii baralasis ay ku imaan karto waad dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay cunug curyaan ah inaad guri ku haysatid waayo bulsho ahaan dhibaato badan ayaa ku gaari karto ama ahaan cunugii isagana maskaxiyaan kama qayb qaadan karo bulshadii sidaa daraadeed si isuu cunugaas ugu dhicin waxyaabahaas halista ah iyo cudurkan dilaaga ah waxaan u baahannahay ka bulsho ahaan kahoo ka hooyooyin ahaan iyo ka maaragtay inaan markaa ogaano qiimaha ay noogu fadhido talaalkan aan u baahannahay ilmaheena yar noo qaataan dhanka kale waxaan rabaa inaan waxyar ka taabto bulsho ahaan dad baa aaminsaneen in talaalkani uusan ahayn maaragtay too mid aada muhiim u ah talaalkani waa muhiim sidaa wada ogsoonahay markuu ahaa sanadka kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayaa mareykanka gebi ahaanba laga tirtiray laga ciribtiray cudurkan kadib marka uu ka dhigay malaayiin iyo malaayiin maaragtay to curyaan ama naafo uu ka dhigay kabacdi waxay ogaadeen inay soo saaraan difaac ay kaga hortagayaan dunida kale ee difaacaasoo ah ka hortagan talaalka ayagii way iska ciribtireen laakiin weli waxay sheegeen inuu cudurka wadamada soo kordhayo uu ku harsan yahay micnaheeda waxawaaye in anaga ka bulsho ahaan aan foojignaano oo aan iska ilaalino cudurkii iyo maaragtayto aan qaadano sida iyaga u qaateen maaragtayto ka hortagaas marka waxaan rabaayoo kaleeto in aan ku daro haddii laba doos iyo wixii ka badan ama laba kuuro wixii ka badan uu qofka qaato dhib ma lahan wuu sii wadan karaa ilaa iyo ilmuhu uu ka gaarayo lix sano hooyada looma baahna inay walwal badan muujiso waxyaabaha aadka ugu muhiimka waxaa waaye inay ilmaha yari difaacooda ay xoojiso marka ay aadka u yaryihiin markaas haddii hooyada naaskii iyo iyo talaalkii iskugu darto bilaha hore ilaa iyo bilaha sideed iyo tobanka bilood intaan sheegna labada sano ah kuwa kale gadaal wuu ka qaadan karaa ilmaha yar wax dhibaata ah ma lahan taasna waxaa rabi inaan bulsho ahaan idiin sheego taris duniya su-aal haddaan ku weydiiyo waxaa dhahday badanaa waa la ciribtiray cudurkan wadamadaas waa laga ciribtiray qaaradda africa wase ku dambeeyaa weli soomaaliya gaar ahaan xanuunkan muxuu ugu soo noqdaa yacni uu uga ciribtiri waayo
sababaha keenaya ayaa waxay tahay wadankeena waa wadan aan boqolkiiba boqol u diyaarsaneyn maaragta in laga ciribtiro cudurkan waxaa jiro badanaa in wacyigelin badan loo sameeyo bulshadeena waxaan dareemayaa inay jirto wacyigelin la-aan xagga bulshada ah oo aada ay ugu yartaa inay dadka ogaadaan cudurkan marka waxaan ku baraarujin lahaa in dadka ay ogaadaan cudurkani inuu yahay cudur halis oo dilaa ah lana rabo in laga hortago boqolkiiba boqol taas ayaan waxaa is leeyahay waa arrin aada iyo aad bulshada inay ugu baraarugtaa waa inay bulshadu yeelataa maaragtay togshow waxaa la dhaho hadda maanta aan ka hadlayo dadka ay wada dhageysanayaan waxaa laga yaabaa in hooyooyin badan aysan ogeyn cudurka dabeysha iyo wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa in hooyooyin badan aysan ku baraarugsanayn in ay ilmahooda talaalaan marka talaalkaasi iyo cudurkii iyo maaragta inuu jiro iyo inuu hadda weliba afrika uu kusii dambeeyo waxaan leeyahay waa arrin loo baahan yahay in lagu baraarujiyo bulshadeena ka hortageeda ka waran haddii cunuga aanba la talaalin maxaa ku dhici karaa waxaa ku dhici karta khatar ah in cunugii uu ku dhici karo cudurkii laga yaabo inuusan ku dhicin laakiin boqolkiiba boqol waxaa laga yaabaa inuu maaragtato ama boqolkiiba sagaashan inuu cunugii mar kale usoo weeraro cudurkii uu ku dhaco waayo waxaa ogsoonahay in difaaca jirka ilmaha marka ay yaryihiin uu aada u hooseeyo sidaa daraadeed haddii xilligaas aan la tallaalin waxaa dib usoo kacayo ama difaaciisu hoos noqonaya cudurkiina wuu soo weeraraya ama jirkiisii wuu ku imaanaya cudurkii marka waxaan rabaa inaan u sheego bulshada haddii aan gebi ahaan la tallaalin waxaa jirta khatar aada u ba-an oo ku dhici karta cunugaasi ama maaragtayeto dhibaato la xiriirta maaragtayeto dabeesha
aad iyo aad baad umahadsan tahay doreys duniya cusmaan shire dhegeystayaal sidoo hore in kugu sheegay barnaamijkan gaarka ah martina ay nagu tahay doctoresa duniya cusmaan shire waxaan uga hadlaynaa cudurka booliyada ama dabeesha iyo sida yacni la rabo in bulshada soomaaliyeed ay ugu baraarugaan xanuunkan maadaama uusan dawan lahayn ee dawadiisu ay tahay kahortog oo keli ah dhaktarada su-aale ayaa soo weydiin kartaan waagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijkan gaarka ah ugana hadlayno cudurka boolyada ama dabeesha ayaan ku guda jirnaa sidaan hore kugu sheegana waxaa marti ku ah titoresa duniya cusmaan shire oo ku takhasustay nafaqeynta caruurta iyo weliba tallaalka maantana barnaamijka marti noogu ah iyadoo sharaxaad badan ka bixisay xanuunkan iyo waxyaabaha sababa wahagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa mar kale haddaan kugu celiyo mawduuca barnaamijka barnaamijku maanta waa barnaamij gaar ah waxaan uga hadlaynaa cudurka boolyada ama dabeesha waxaana marti ku ah titoreysa duniya cusmaan shire oo in badanna falanqaysay cudurkan iyo waxyaabaha sababa dhinaca kale titoreysada waa qabiil ku takhasusay xanaaneynta caruurta iyo weliba tallaalka